bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado oo subax walba hadahay oo kale aad ka dhegeystaan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegeystayaal saaka qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka hor yimid islamarkaana si weyn u dhaliilay kulankii madaxweynaha soomaaliya iyo madaxda xisbiyada qaranka waa madasha xisbiyada qaranka oo ay hogaaminayaan madaxweynayaashii hore xasan sheikh iyo shariif sheekh axmed barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan hadal uu jeediyey oo uu kaga hadlayay arrimahaasi waxaa sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal aa ku maqli doontaan howlgallo ka socda degmada awdhiigle kadib qarax halkaasi ka dhacay faafahino dheeraad oo ka soo baxaya ayaan barnaamijka dhegaystayaal idigu soo gudbin doonaa hay-adda niisana waxay soo bandhigtay nin ay sheegeen inuu ka dambeeyey qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho shalay haddaba faafahino ninkaas iyo qaabka loo soo qabtay ayaad barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegeystayaal aad ku maqli doontaan waxaa sidoo kale dhegeystayaal barnaamijka inta aanu ku guda jirno aan idiin soo gudbin doonaa sheekh cabdulqaadir soomow oo isagu ah afhayeenka golaha majmaca culammada soomaaliyeed ayaa ka hadlay baaqashadii muxaadaradii maanta la filaya inuu ka qabsoonto ama uu qabto sheekh umal magaalada muqdisho barnaamijka ayaa dhegeystayaal ku dhegeysan doontaan haddii allaha wadal raalli ka noqdo qodobada kale barnaamijkan idigu hayana dhegeystayaal waxaa ka mid noqon doona ajendaha kulanka maanta ee golaha aqalka sare ee soomaaliya ee magaalada muqdisho dalkaasi kenyana khasaare ayaa ka dhashay roob daadad watay oo ka da-ay waddankaasi kenya barnaamijka ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan qeybaha dambe ee barnaamijkan waxaan idiin soo gudbin doonaa xubintii kalamaan gebagabadan waxaaad ku dhegeysan doontaan
xariryahay qalbiga saaqday naftaad xiisoo gelisaaye iskan adiga ka doortay hawaalayda dunidoo dhan ayaan kugu xasilayaye ilaa xooji ilaa xooji dhinacaaga
gabagabada barnaamijka ayaad dhegeystayaal aad ku maqli doontaan barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibka imaha nuure anigoo sharmaarka ayaa dhegeystayaal idinla socodsiin doona oo diyaar garo wanaagsan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado waxaa dhegeystayaal mar kale barqa wanaagsan waa afar labaatanka bisha koob iyo tobnaad laba kun toban iyo sagaal aanu ku bilaabane siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur oo ahna gudoomiyaha xisbiga wadajir ayaa waxa uu aada u dhaliilay kulankii dhowaan villa soomaaliya ku dhex maray madaxweynaha soomaaliya farmaajo iyo sidoo kale madasha xisbiyada qaranka u horkacayeen madaxweynayaashii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegeen kulankaasi diiradda waa diyaarintiisa uu lahaa taliyaha hay-adda nabadsugidda soomaaliya fahad yaasiin wuxuuna sheegay inay la yaab tahay waxa siyaasadda geliyey taliyaha ciidanka waa taliyaasha ciidamada gaar ahaan hay-adda nabadsugidda ee niisa sidoo kale siyaasiga ayaa waxa uu ka hadlay kulan ay soo qabanqaabiyeen jaaliyadda soomaalida dalka jarmalka oo sheegay in kulankaasi uu ka maqnaa ra-iisul wasaare khayre oo aan lagu casumin taasina ay muujinayso khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha sida uu hadalka u dhigay
taliyaha nabadsugidkaa soo qabanaya miitinka madaxweynaha loo geynaya dalkana waxaa looga sheegaya prime minister leeyahay ama prime minister kulmada ku jiro maya qaybna ka ahayd maya soo deegaankiisii dadkiisii maaha waxa oo laleeyahay madaxweynaha la xaajo madaxweynaha lagu soo fashilinay inuu qanciyo dadkii constituensigiisa ahaa oo jubbaland qanciyo oo puntland qanciyo oo geda qanciyo ku fashilay madaxweynaha waa constituensigiisii prime ministerkiina ugu ogola inuu la xaadimo constituencygiisii oo taliyaha masguud adeeg shaqada soo qabo waa inaan siyaasad si u leedahay aan uga hadalnaa taas annaga waxaan u haysanaa inay tahay adiga waxaan isoomahayn iyo aniga waxaan yeelanaa fashilanahay waxoodan aniga la qabanahay cid kale oo u ogolahay ma jirto aniga siyaasadaawasheegilaadeeta dastuurka waxaa loo keenina bibi laba arrimaa la isku tolo siyaasadda dadka dhibaato u qaba dhibaato maaha laba arrimaa la isku tolo madaxweyne iyo prime ministerka waa la sameeyey oo sida dastuurka uu qabaa loo sameeyey power sharingkana baysaa loo sameeyey oo ah dadku inay koorsidooda si kala matalaan marka aniga waxaan filayay haddii labada madaxweyne iyo dadka lamida ee deegaanka muqdisho jooga ee dowladda ay ay kalfadli guryihiin laba hadlaayo laga xaajoonayo cidda xaajoonaysa inuu yahay prime ministerka laakiin maaha waxaa leeyahay taliyahana mas-uul ana taliyahana mas-uul siyaasad ma lagu jira markana taliyahana mas-uulka shaqada mas-uulida ku ognahay shaqo siyaasadeed ku ogi madaxweynaha ku kalsoon oo madaxweynaha kalaamisa kuma kalsoonaya hadda weli waxaa leeyahay midaana waxa gudaha ku jiray la qarinayo oo oo oo oo la daboolayo in banaanka laga soo saaro u baahda
waa hagaag dhegeystayaal qaybihii hore ee barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaad wala dhegaysanaysaan markaana magaalada dhuusamareeb guddiga farsamada maamul samaynta galmudug ayaa magaalada dhuusamareeb uga qayb galay kulan ay ka qayb galeen qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada dhuusamareeb kulankan ayaa waxaa looga hadlayey arrimaha ay bulshada waa muhiimadda ay bulshada iyo horumarka deegaanka u leedahay ilaalinta qoondada haweenka ee baarlamaanka iyo guud ahaan dowlad goboleedka galmudug dowladda soomaaliya ayaa ku howlan dhismaha galmudug oo xilligan caqabado fara badan la gudboon yihiin iyadoo weli aan xal laga gaarin arrinta ahlu sunna ay ku dalbatay xubnaha xildhibaanada cusub in qoondo badan laga siiyo markaana magaalada muqdisho kadib markii uu maanta baaqday kulankii ama muxaadaradii la filayay inuu qabto sheekh cabdi sheekh maxamed cabdi umal ayaa waxaa arrimahaasi ka hadlay sheekh soomow kadib markii gebi ahaanba la baajiyey muxaadaradii maanta uu garoonka kubadda cagta ee jineer yurisow ee magaalada muqdisho ku qaban lahaa sheekh maxamed cabdi umal ayaa waxaa arrintaasi ka hadlay sheekh cabdulqaadir sheekh maxamed soomow sheekh soomow oo waraysi siiyey warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in banaanbixi weynaa ee shalay ay ku baaqeen ee maanta axada inuu dhaco la baajiyey kadib markii dowladda soomaaliya ay shaacisay in la joojiyey muxaadarada sheekh umal sidoo kale sheekh soomow waxa uu sheegay in dadkii waa dadkii loo ballameeyey banaanbaxa ay joogaan masaajidooda mawlacyadooda iyo dugsiyada iyo kuwa waxbarashadana hay-adaan waxbarashadooda islamarkaana wixii shaqo leh aan danahooda laga baajin oo ay shaqadooda aadaan waxaana dowladda federaalka soomaaliya ayuu sheegay inuu ugu baaqayo inay fuliso ballankii ahaa in gebi ahaanba la joojiyey muxaadaradii maanta oo garoonka kubadda cagta injineer yariisow ee magaalada muqdisho uu ku qaban lahaa sheekh maxamed cabdi umal oo dhowaan soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya isagoo sii hadlaya sheekh cabdulqaadir soomo ayuu cod dheer ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay ilaaliyaan amniga iyo jiritaanka dowladnimada islamarkaana ilaashadaan caqiidadooda si kastaba maanta ayaa waxaa lagu wadaa in muxaadara uu waa maanta ayaa lagu waday inuu muxaadaro qabto sheekh maxamed cabdi umal hase yeeshee waxaa arrintaas si weyn uga soo horjeestay culammada ahlu sunna waljamaaca gaar ahaanna kuwooda ku sugan magaalada muqdisho iyagoo sheegay in haddii la joojin waayo muxaadaradaasi ay qaban doonaan banaanbaxyo waaweyn hase yeeshee ugu dambayn waa la joojiyey muxaadaradaasi markaana gobolka shabeellada hoose howlgalla ayaa ka socda degmada awdhiigle kadib qarax halkaasi ka dhacay ciidamo ka tirsan militariga dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxay howlgallo ka wadaan degmada awdhiigle ee gobolka shabeellada hoose halkaas oo qarax lagula eegtay ciidamo ka tirsan dowladda iyo kuwa amisom qaraxa oo ahaa miino nooca dhulka lagu aasay ee waxaa la sheegay inuu ka dhashay khasaare kala duwan hase yeeshee al-shabaab ayaa sheegtay inay ku dileen qaraxaasi ku dhowaad toban askari wararka ayaa waxay sheegayaan ciidamada saaka ilaa iyo xalay degmada awdhiigle ay ka wadaan howlgallo baaritaana oo lagu sameynayay gudaha degmada iyo tuulooyinka hoostaga dadka ku sugan degmada awdhiigle ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in duleedka degmada awdhiigle mararka qaar laga maqlayo rasaas ay radayeen ciidamada balse aysan jirin dagaal toos oo halkaasi ka socda waxaana dadka deegaanku ay sheegeen inay maqlayaan rasaastaasi saraakiisha ciidamada militariga soomaaliya dhankooda weli wax faahfaahina kama aysan bixin qaraxa lala egtay iyo howlgallada ay wadaan waxaana wararkii ugu dambeeyeen naga soo gaaraya ay sheegayaan in weli degmadaasi laga dareemayo dhaqdhaqaaq ciidan degmada awdhigle gobolka shabeellada hoose ayaa waxay ka mid tahay degmooyinkii ugu dambeeyey ee ciidamada dowladda soomaaliya ay kala wareegeen shabaab waxaana jira in horay ay dadkii uga barakaceen degmadaasi hase yeeshee ma- hase yeeshee maalmihii dambe ay dib ugu soo laabanayeen waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta ooxada waxa ay kulankooda caadiga ah ku yeelan doonaan xarunta magaalada muqdisho ajendaha kulanka maanta ee golaha aqalka sare ayaa waxa uu yahay a- akhrinta labaad ee hindisi sharciyeedka shirkadaha soomaaliyeed waxaana kulankaasi uu furmi doonaa saacadaha soo socda xildhibaanada aqalka sare ayaa waxaa lagu wargeliyey inuu jiro kulan islamarkaana ay ka soo qayb galaan waxaana haatan xarunta golaha kusii qulqunaya mudanayaasha aqalka sare golaha aqalka sare ayaa shalay ansixiyey hindisharciyeedka golaha miisaaniyad mihnadayaasha caafimaadka qaranka markaana muqdisho hay-adda nabadsugadda sirdoonka qaranka soomaaliya ayaa soo bandhigtay in ay sheegeen inuu ka dambeeyey qaraxii shalay hay-adda nabadsugadda iyo sirdoonka qaranka niisa ayaa magaalada muqdisho waxa ay ku soo bandhigeen inay sheegeen inuu ka tirsan yahay urarka al-shabaab islamarkaana ka dambeeyey qaraxii gaariga lagu xiray oo shalay ka dhacay aagaarka isgoyska afar iyo tobanka oktoobar ee ekisoob ee magaalada muqdisho niisa ayaa barta twitter-ka ku soo bandhigtay muuqaal xudayfa daa'uud yuusuf kaas oo sheegay inuu ka mid yahay inuu ka yimid hoygiisa oo ku yaala degmada dharkele islamarkaana gaari yaalay agaarka isgoyska soobe uu qarax ku xiray laamaha ammaanka ayaa maanta waa maalnimada shalaha gacanta ku soo dhigay dhagarqabe xudayfa oo ka tirsan qaybta qaraxyada ee e s kaasoo ku xiran ama ku xiray qaraxa dhajisa gaari yaalay agaarka isgoyska soobe ayaa lagu yiri qoraal lagu daabacay twitter-ka niisa dowladda soomaaliya weli wax faahfaahina kama bixin shakhsiga lahaa gaariga qaraxa lagu xiray ee qaraxa uu gebi ahaanba burburiyey waa hagaag dhegeystayaal markaana kenya roobab khasaare geystay oo daadad watay ayaa ka daayay waddankaasi kenya ugu yaraan sagaal iyo labaatan qof ayaa ku dhintay dhulgo ka dhashay cimilo aada u xun oo saamaysay deegaanka westi mikood ee gal- ee galbeedka kenya dhulgo-aan uu sameeyey tuulooyin waa saameeyey tuulooyinka buru ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu ka dhashay roobab mihigaan oo halkaasi ka da-ay saraakiisha ayaa sheegay in daadadku ay jireen waddooyinka gala tuulooyinkaasi ugu yaraanna hal buundo ayaa lagu soo warramayaa inay burburtay gebi ahaanba madaxweyne uhuru kenyaata ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay inuu tacsi tiiraanyeela u dirayo eheladii iyo saaxiibadii dhibanayaasha toddoba carruur ah ayaa ka mid ah meydadka dadka ilaa iyo haatan lasoo helay saraakiisha ayaa sidaasi sheegtay wahaa dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeya barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaan isla soo gaarnay xiliyadan oo kale waxaan idiin soo gudbinaa xubintii kalamaan
koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kala maane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kala maane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaada waxaa la yidhi indhoweydba gabay waa ka tegay xarafyadiisiiye waataan ra'laydiisa iyo shiinkii maanacaye balaan soo rogaal celiya waad igu taqiineene xalaa laygu soo riday maraan seexday gurigiiye abwaanaduse meelahan dhow bay ka helhelayaane afartaa bilowgii hor iyo darartii koobaad dheh roob soo hilaaciya daruur qaba baxdoodii dheh badda mawjadeediiyo dawaco qabatay neefkii dheh baabuurkii madaxweynuhoo hoonka ka cisiiyey iyo macal debdemiskoo iskoisjaama soo galay dheh qarax dhacaya gowdiisii iyo lama iloobaan dheh cilmi ugu xabaalnaa jiroon gees ka soo qoday dheh tixda qodobadeedii dhexoon kuugu soo daray dheh afar kale dhammaadkeediiyoon soo gunaanaday dheh halkaasaan ku joojinahayaa maanta gabagiiye xigmad lama khasaarshay warkii ma idin deeqsiiye war iska daldalantii ma waladana deegsidii ma la ragawniyow war waxba nama deeqsiine hadal aan duxu lahayn iyo dharkii been laga diiroo dadka baahidu hayso dembi looga gelaayo darandoorri ogaadi toorbeyle miya oo hadda ninkan waxa ogaanto sheegaya eber wax male miya war guddoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka muudee wuxuu yidhi digtor beyle maalin kasta waxaad noo sheegtaa diin xafis ilaa hadda wax la xafina ma aragna wakhti la xafinayana nooma aadan sheegin maalin kasta waxaad tidhahdaa shaqaala la qoraya waxa la qorayna ma hayna qurbijoo keliya xafiisihii dowladdana lagu aruuri qorax joogtadii ma la iloobay war waxaa la yidhi qurbajoogta qorshaysa howlihii qarankee qandaraasyada haystoo qarashaadka saxiixdiyo qoraxjoogta qadaysoo talada qaanadaheeda midna qayb ka ahaynoo qismo loo oggolaynoo qiiqa daawanaysaa soo xumaan qodo dheer iyo qallooc dhaafay qallooc iyo arrin aad u qaraar iyo nuuc qabyaalada maaha aroo qurba joogta anaa garuud u furaayo shabaq ii garuudaan qoorta u saara uyugaaka ka doone argooyow maqal wuxuu ku warramaayo ma qurba joogaa sagaara kuu soo dabaysa aryaa shib naga dhe war tababar baan u furayaa buu ku yidhi aryaadaha ciidamada qaranka qurbajoog xafiis qabooba fadhiya ma ogiye mid qora sita in laga waayo ma og tihiin war qaraxa maanta meesha uu ka dhacay waa isgoyska soobe haye haye haddana ma loo naqay warkan kii horoo kale ma aha bismilaahi oo adeer ma qarax baa qarax ka duwan midda kale naaru meel qabow male ma maqal miya war qaraxyada muqdisho ka dhacaqoon uma lehidiine how iyo now ayay kala yihiin arooda haddis yaryahay iyo haddis weyn yahay wadna kurug waaye nimayahow ayaanta qaraxi waa ka raysan beriga cirkiyaa gugax roob ka yeeray haasaa dadkii dhabaday geedgal naqday waa heella macaaday abdulow heestaninka ku dheelay dhabaday geed galma eh nebedaanaas la nuugale nebedaanaas la nuugale yu maday isaaqow minay dhabadudnaas la nuuga leedaha adaa caanuuga dhergi doona war warkaan annaga dhex gelinine qaraxu maanta wuxuu ka dhacay hotel safaari hortiisa oo ku burbaray qaraxii soobe baabuurana lagu dhejiyey maantase dadkii muqdisho ayaa damiir yeeshay markii lagu dhejiyey ayuu gaarigii hore ka qarxay dadkii goobta joogay oo arkay ninkii ku dhejiyey intay ka dabayaceen ay qoorta ka soo qabteen markaasay ciidankii booliska u gacan geliyeen kadibna jirgaamo biyo intay qaateen ay baabuurkii holcaya damiyeen baliiskaxay ugu geyhayaan gacantoora kuma bireeyaano war maanta dadweynuhu shaqo fiican ay qabteen laakiin ciidankaan shaqo fiican qaban baabuurkii qarxay markay damiyeen dambuuyihiina soo qabteen dadweynuhu kadibaa laba baabuuroo booliisii tagta meeshii markaasay dadkii xabad dhinac kala mareen marka waxaad moodaa in dadka shaqada laga celinaayo aryaa haddii ciidanka shaqadoori loo qabtay hay shacabka u xabaday haayaan oo kaalay dowladdu marnaba waxay leedahay ciidanka ha lala shaqeeyo marnaba ciidankiyaa dadkii la shaqaynaya xabadaynaya arooda ciidanka gartooda waaye waxay ka baqayeen shacabka in loogu dhex dhuunto war korneelshida wuxuu yidhi bax ka siiyow boolis maahiday bulshada hallayn oo ha baabi'in sharcigana baro shida nala joogtay bax miyousan maqal korneelka isaga naftiisu shidada hees ka dhaafiyo warwar ma haysaana maantay madaxweynuhu wuxuu la shirayaa xisbiyadii hakiimow halaallisoori xisbi badan amay geerad lehaano ma nishiraane warna walba xisbi uu samaystay aamus warwarka anaga dhex gelinin ee xisbiyadii waaweynaana ka soo qaybgalka shirkaas waa diideen xisbigii xasan iyo shiikh shariifba waxay dhaheen annagu horaan isku aragna madaxweynaha cabdiraxmaan cabdi shakuurna wuxuu yidhi ayadoon gocosho badan oo qabna nala ka raalli gelin hortegi mayno marka xisbiyada uu maanta madaxweynuhu la shirayo il iyo dheg iyo af iyo adin iyo alifaxmala baa ugu caansan waryaha beena sheegin xisbiyadii aadan sarasoori cabdulaahi sheekh xasan ba waa ka qayb galeen kulankee wararta xisbiyada waxaan maqlayay tiradoodu inay konton gaarayse ma nin iyo boorsa ayaga dhani waradan war ma haysaane xisbiyada somalilan waa saddex keliye sida iyadoo kaleba ku soo koobtaan
dhowdhanow haddii dhiig reer boondheer la kiishabaynahaada wili dhiig hargeysigii koore dhamohaye war adeer ra-iisul wasaare ku-xigeenka eegi ka soo jeeda somalilan ee mahdi maxamed guuleed wuxuu sheegay inuu xisbi weyn oo haddana weyn oo haddana sii kala weyn inay dowladdu furayso aryaada waaga xisbiga hanti wadaagga kacaanka soomaaliyeed waxaan maqli jira xisbigu gaabi maayo gadaalu laaban maayo gumaysi raaci maayo gardarra qaadan maayo aan maqli jira
araana hel abdulow horna mandareeran gadaalna mandareeran jugjug meela roogal ere war xildhibaan sanyare oo ah afhayeenka xisbiga wadajir wuxuu yidhi maanta madaxweynuhu wuxuu la shirayaa barbaarta gaashaamana xisbiya maaha minay gaashaaman yihiin hub iyo rasaasma loo qaybsay he warshacadahay wuxuu yidhi isbuucii la soo dhaafay waxay ahayd madaxweyneyaasha kala qabta isbuucan waxay maraysaa culummada kala qabta war iminkana ma culimmadiinniba cerka isu diraysa war anigu caamada ila midka ah hal qodob aan u sheegayaa waxaa la yidhi bini aadanka waxaa ugu khayr badan qofka dadka anfaca hadda ka hor beriga abaaruu dhaceen shiikh umar lacaguu soo arooriyey qaraxii halaagahayoo soobana lacag buu soo arooriyey hadda fatahadihii u dambeeyena lacag buu soo arooriyey laakiin shiikh soomowoo samafal wada annagu maana arag war ma maqlin miyaa asigoo dhahayo anoo ninkaa u socdaa waddada layga xiraye taliyaha ciidanka booliska xiilka ah laga qaado aryaadaha caamada anigoo kalea waxaan u sheegaa cid kastoo culummo sheegata afar calaamo in laga fiirsho naxariiskow dhah xigmad cadaalad iyo islaaxu bayna nacs afartaasna ciddii laga waayo culummo ma ahina naga joog dhaha warnimayaha muxaadarada sheekh umal wasiir khadiija waxay sheegtay in guddi loo saaray ay ka mid tahay axaddana ay dhici doonto wadaadadii ka soo horjeedayna waxay sheegeen inay banaanbaxayaan warwar ma haysaan muxaadaradii sheekh umar dibaa loo dhigay muddana looma qaban war taladii wariya ayaan la xuseen cabdimiyey qaateen mindhaa tii xildhibaan fiqihi qaateen awalaan la yaaba markii guddiga muxaadarada wasiirra laga dhigay war war mahaysida waa ay hadleen culummadii anugu intaan dhegaystay sheikh bashiir sheekh cali wajiis sheekh maxamuud cabdilla cariif intuba waxay yidhaahdeen shiikhaas iyo muxaadaradiisa ha la soo dhoweeyo khilaafna khayr ma lehe ha la joojiyo ciddii dembi ku haysatana qof aan dembaabini ma jire ilaahay ha loo toobad keeno aryaadaha anigu intaas waxaan ku dari lahaay how culumo wees cariirise ciddu intay uu ciirsehe culumo wees cariirise ciddu intay uu ciirsehe abdulow ciddi meel eersita muwayna ulumadana ilaahay aayijay miskahaysidan laakiin maybal iskahaysidee iddaan anaa u jooge cambuuladood cunaaye ciddoo kaleeta raadso warwar ma haysiina dowladda soomaaliya amaray soo saarta allaahu akbar yaa ka yeelaa war lama diidi kareenna dhegaysato shaqaalihii dowladda qof kasta xildhibaan damintaa laga rabaa war sug sug sug sug xildhibaankana ay damiinka eh xildhibaan dalxana wuxuu yidhi siyaasad xildhibaanada lagu cadaadinaya weeye markii horeo la qorayo shaqaalaha xildhibaanada lagalama tashan oo xildhibaan mucaarada qofkii keensada ma shaqada laga ruqsaynayaa war taliyaha booliiska garow wuxuu yidhi dadkii maxkamadaha ay xukumeen ayagoo isku lugaynaya beledka ku arnaa maalin kasta ciddii soo daysana lama yaqaan war laankii la xukumi suuga dhahab mara markii la aragaaw suuratulmaa'ida marka dul akriyana sidii shuuta amal may arga doono oo asagaaba taliyihii booliska ah yuu weydiinayaa cidda soo daysay tanina waa yaabee ma taasaa keenteen adeer maantana allow taas waxay tahay iyo kumaanda faaleeja ani keligayaa talinaayo olaleeja aguwaale bertuuti ma ahan miya yaa safani mama adaa safa war faysal cali waraab wuxuu yidhi muuse biixi waa ninka adduunka ugu madax adag somaalilanna wuxuu ka dhigay tukaana waa isagu leeyahay mugow leeyaha waa madax adagyaha maasaa madaxa ka riixriixay warniga cabdiraxmaan cirra ayaamahan ba kaxsanaaye faysal alwaraabada mii ku soo darsamay wardaadkii muuse handaraabaa gaaray war war ma haysaana ninkii taraam ahaa siriyo saliid ka xaday
yu artif ya ereen ama saara qalkabiir ya ereen arrooya taraamna matuugow naqda yaa badana war ilhaan cumar waxay tidhi donald trump baa isku dayay inuu aniga cabsi geliyo laakiin wuxuusan ogeyn inaan dad geesiyaalaho soomaali layidhaah ka soo jeedo
runtii u maryooley geesiyaal eyin laakiin taladii oo hun war boris johnson ra-iisul wasaaraha ingiriiska aabbihiis ayuu u watay ololaha doorashada marka duqiya guri kasta garaacaya maanta oo dhahaya wiilkiyga doorta war waxaa la yaab lahayd madaxweynaha sirilanka markuu maalin dhoweed walaalkiis ka weyn u magacaabay ra'iisul wasaarihii waddanka sahway gurbaan mayleeray garabkaa ka jirtoy mas garab walaalka ka jirtoy war waddankaas four point five ma gaari miya eebaagoo dalkaas cadaaladu kama jirto war dal keligii taliyii ka taliya sidaa u dhaqma war gudoomiyaha baarlamaanka maanta wasiirka doorista hawada u yeera waxaana la yaradaa sababta uu ku celiyay diyaaradii shariifka ismaaciil geylaan war maysin lahaa maday murtal madiidatun hundiraay geekliha ka hey war waxaas farsamada nabad iyo noolaa la yidhahdaa oo maar madaxweynaha jubbaland ma aheeno war gareenkii baad ka ilowday marka axmed madooba ku simaa waryaha war ma haysiine maxaa xisbiyada madaxweynuhu la shiraya kalamaan loogu dari waaye xalimayare ha ku soo sharciyeed hadda nogi haddana diiwaangelisee war jeemis ismaan khudbadiis miyaad dhegaysan war saxaafadda iyo xorriyadda hadalkiiyo kalamaanba lama ogolu yidhi ooyaa kuu diida beriga show geedkan hoostiisa waa adiga ka daldalmee waryaha daldalan waa maxay ninka maxaa aflikaadeene waryaa kala maamays maka dare malaf dhow waryaa
badar haydin baxe hay isku haystaa kuwaan yaa okay
waa hagaag saaxiibayaal saaxiibada kalamaan ayaa barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado saaka u dambeeyey barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkay mahad nuure anigoo sharmaarkaana waa idinla socodsiinaya intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
idaa tahay xareetiifta ama xamashka ciideenna xariir yahay qalbiga saaqday naftaad xiiso gelisaaye iskan adiga ka doortay hawaalayda dunidoo dhan ayaankugu allah ayaankugu ayaankugu xasilayaye ilaa xooji xooji ilaa xooji dhinacaaga sidaa tahay xareetiifta ama xamashka ciideenna xariir yahay qalbiga saaqday naftaad xiiso gelisaaye iskan adiga ka doortay xawaalayda dunidoo dhan ayaankugu alla ayaankugu ayaankugu xasilayaye ilaa xooji xooji ilaa xooji dhinacaaga allaadiya noloshayda hagaldacana ima quudha hadday xaajo igu ciirto samahayga xaaleeya ana laabta ku xaadhay oo kugu xafiday maanka ana laabta ku xaadhay oo kugu xafiday maanka xallaadeeya noloshayda hagaldacana ima quudha hadday xaajo igu ciirto samahayga xaaleeya ana laabta ku xaadhay oo kugu xafiday maanka ana laabta ku xaadhay oo kugu xafiday maanka ada xubiyaydeeqa iskagana adiga daweeya xumaanna ku quuri maye xanaano jacayl gudonso xurmiya sharaf iyo daryeela xaggayga kafiilo xabiibtii xurmiya sharaf iyo daryeela xaggayga kafiilo xabiibtii ada xubiyaydeeqay iskagana adiga daweeya xumaana ku quuri maaye xanaana jacayl gudoonso xurmiya sharaf iyo daryeela xaggayga ka fiilo xabiibiti xurmiya sharaf iyo daryeela xaggayga ka fiilo xabiibiti maxaa sidoo naflaha ruux maxuumayso gacalkeeda cididkeeda sooreeya isxilqaami ogidaada dadka wada xurmayntaada sharaftiyo xaqdhowrkaaga cayankogo alla cayankogo cayankogo xushee qaali xero kaaga kaaga xero kaaga dhigay maanka maxaa sidoo naflaha ruux maxuumayso gacalkeeda xididkeeda sooreeya isxilqaami ogidaada dadka wada xurmayntaada sharaftiyo xaqdhowrkaaga cayankogo alla cayankogo cayankogo xushee qaali xero kaaga kaaga xero kaaga dhigay maanka xidig yahay bildhaanteedu xadantay samaankayga qalbigiyo xiskiyo laabta xididada jidhkiyo beerka waa u dheef xusuustaadu xubnahayga idilkoodii waa u dheef xusuustaadu xubnahayga idilkoodii xidig yahay bildhaanteedu xadantay samaankayga qalbigiyo xiskiyo laabta xididada jidhkiyo beerka waa u dheef xusuustaadu xubnahayga idilkoodii waa u dheef xusuustaadu xubnahayga idilkoodii ada xubiyeydayqa iskagana adiga daweya xumaana ku quuri maye xanaana jacayl gudonso xurmiya sharaf iyo daryeela xaggayga ka fiilo xabiibti xurmiya sharaf iyo daryeela xaggayga ka fiilo xabiibtii